markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
war kale kulan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo ay toddobaadkan idiin hayaan ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan ee barnaamijkan ku bilaabaynana waxuu naga soo gaaray reer cabdikariim mukhtaar reer yuusuf mukhtaar reer maxamed mukhtaar reer maxamuud saney reer mursal saney reer shariif cabdi reer xaaji cabdulaahi fiqow reer cabdi bulle reer cabdi kaysar reer yuusuf cumar reer maxamed cabdulle reer ciise cali iyo reer cabdulaahi yacquub iyo reer faysal xaaji dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambaliyo u dirayaan suhayb maxamed mukhtaar iyo sagal daahir xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada lester ee dalka britain waxay leeyihiin guurkiina allaha ka dhigo mid barakaysan annaguna waxaanu leenahay aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer aweys waa suge iyo reer qaasim axmed iyo reer xasan cartan iyo reer cabdiwelid galaad reer maxamed kaynaan reer doctor cabdi cabdulaahi reer cabdulqaadir sabdow iyo warsame waalid iyo hooyo safiya iyo reer maxamed mudey reer xaaji maxamed iyo reer ismaaciil aadan reer maxamuud indhacadde iyo reer cabdiraxmaan baariyow waxayna dhammaantood hambali u dirayaan suheeb maxamed mukhtaar iyo sagal daahir xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada lester ee u k waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo mid barakaysan aamiin ayaan leenahay heesta koowaadaan dhegeystayaasheenna usoo qabanayno waa saluuglaay waxaa qaadaya cumar dhuule
aagu dar isama kalayso salmadhiga ka wacan tahay sidanad maanta yeeshiyo saansan ka muuqda kasiisan maaye waa maxay isalugulaay waa maxay isalugulaay sakalahan isdhaafsamay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay sideebu xaalku kaayahay
dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay dhammaan tabiyayaasha barnaamijka waad salaamantihiin waan idinka qaadnay waxaan farxadda iyo hambaliyada la qaybsanaynaa baa layidhi arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay lamaanaha aan kala dhicin hee Ee, nolosha ku midoobay baa layidhi oo kale ah ditoresa xaliima cabdulaahi faarax iyo doctor axmed cabdirashiid abuukar oo arooskoodu ka dhacay magaala madaxda caasimadda ee muqdisho baa layidhi ducada waa dhankiina waa tahay dadka diraya dhambaalkana waxa ay kale yihiin aabe cali maquul xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe daahir sheekh axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo safiyo sheekh axmed saygeeda iyo caruurteeda aabe cabdi fataax sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe cabdi khaaliq sheekh axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabe cabdishakuur sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aabe cabdiwaaxid sheekh axmed khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa sidoo kale waxaa tahaniyada arooska diraya baa layidhi dad kale oo badan oo ay ka mid yihiin ditoresa khatra daahir sheekh axmed iyo injineer maxamed cabdifataax sheekh axmed iyo hani cali maquul baa layidhi iyo doctor cabdulaahi cabdifataax sheekh axmed doctor khaliif uu ku magac dheer yahay iyo doctor yaxya daahir sheekh axmed iyo doctor zakariye cabdifataax sheekh axmed doctor zaki buu ku magac dheer yahay iyo ditoresa malyuun cabdulaahi faarax dhambaalka wuu dheer yahay gadaalba uu ka furfurtay waa tahay waxaa kale oo ku jirta ditoresa hodan cali maquul iyo axmed daahir sheekh axmed iyo elyaas cabdifataax sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi faarax iyo cabdulaahi daahir sheekh axmed iyo nashaad cabdifataax sheekh axmed cumar daahir sheekh axmed mukhtaar cabdulaahi faarax ooaan ku xiiqa dhambaalkan waa tahay faanale fare kama qodna aan maqli jiray ridwaan baa ku jira cabdifataax sheekh axmed iyo ditor maxamed cabdishakuur sheekh axmed iyo fardowsa cabdulaahi faarax iyo dad kaloo fara badan oo aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo ducaba gaarsiinayaan lamaanaha ditoresa xaliima cabdulaahi faarax iyo doctor axmed cabdirashiid abuukar oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara oo allaha ka dhigo arooskiina midkii loo aayo aamiin haa dhambaal uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo cabdinaasir daahir suldaan diiriye iyo farxaan maxamed madar farxaan tayo iyo cabdiraxmaan yaasiin cabdimaano cabdiraxmaan yaasiin cabdi maano iyo ridwaan maxamed xasan qallo maxamed maxamuud bushkaleeti idriis cilmi cusmaan iyo mukhtaar axmed maxamed warmahaye iyo waxay yidhahdeen siciid maxamed daahir iyo yacquub maxamed axmed khaliil cabdi bashiir iyo maxamed maxamuud indabuur iyo siciid xasan xaashi xintar iyo abshir cabdi cabdulaahi dhallinyarada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mustafa cabdi jaamac iyo hoodo muuse xirsi oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena meerkaas allah ka dhigo kii u horseeda guur kheyr qaba
dhambaal kale waxau naga soo gaaray iraad aydhiin xasan iyo maxamed cabdinaasir zaydaawi baa layidhi iyo maxamed jaamac jirato iyo cabdirashiid budeeye iyo cabdixakiim birqin iyo bare cali xaaji iyo cabdirashiid yaasiin faarax iyo bayle cabdinaasir cumar iyo sharma arke cabdiraxmaan jaamac iyo cabdulaahi awowe soofe baa layidhi iyo khaalid cabdiweli faarax iyo cabdulaahi yuusuf mataan wuxuu ku magac dheer yahay cagaweyne waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan cabdulaahi macalin axmed iyo marwadiisa oo wiil gu dhashay degmada bookh ee gobolka doole baa layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey ibraahim waxaan leenahay allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin hayno waa heesta al kudhageedu yahay dhalanteedka caashaqa axmed zaki ayaa qaadaya
madhaabo naftaydo ani dhamac ma igu shiday ma ani dhamac ma igu shiday qalbi dhaawac maanabi dayalkuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayalkuma bogsoon kari anu igu dhex noolyo igu dheelayaawo dheeldheelayaayo igu dheelayaawo qalbi dhaawac maanabi dayal kuba bogsoon kari anu igu dhex noolyo igu dheelayaawo dheeldheelayaayo igu dhee adiga cidlada dhigay dhaxalsiiwaadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya adna adna adna ma aanad daadine reerkaan dhisaynaa ina yahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya kursiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay way adigaan ka dhiibay waxaa layga soo dhacay nafsiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay dabaalkana waxa uu naga soo gaaray mahad xirse cali iyo qoyskiisa iyo moxamed xirse cali iyo qoyskiisa iyo axmed xirse cali iyo qoyskiisa cabdi xirse cali iyo qoyskiisa jaamac xirse cali iyo qoyskiisa nuur xirse cali iyo qoyskiisa qadan xirse cali iyo qoyskeeda iyo hinde xirse cali iyo qoyskeeda iyo moxamed xirse cali cali xirse cali dhammaan reer xirsi xaaji cali gaboose waxaana ay taaniid gaarsiinayaan xaddi axmed iyo marwadiisa najax mahad xirsi oo wiil ugu dhashay burco waxaanay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar saynab shariif mukhtaar iyo koos shariif mukhtaar iyo faadimo shariif mukhtaar iyo khadar shariif maxamed iyo fardowsa shariif maxamed iyo raxma shariif maxamed iyo hooyo naadis shariif mukhtaar iyo dhammaan ehelka iyo qaraabadaba la yiri iyagoo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan khatra shariif maxamed iyo bashiir cabdi casiis oo wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida baa layidhi gaar ahaan gobolka jarar waxaa loo bixiyey baa layidhi maahir bashiir soo barbaar ayay leeyihin annaguna waxaan leenahay aamiin hees saddexaad een idinsoo qabanayna dhegeystayaal waa fogfogley waa fududaatay waxaa qaadaya cabdulqaadir buunis
Quaya perdere, la queda.
bal uu naga soo gaaray cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed iyo maxamed cali caalin iyo ibraahim ciise maxamed iyo suri maxamed diriye dhammaan waxay joogaan burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxayna hambalyo meher oo farxad leh ay u dirayaan axmed aadan cusmaan iyo hani ibraahim oo meherkoodu uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ha idin horseedo guur qeyr qaba aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan idiin haynana waa ha igu nicin hantila'aan iyo yaasiin axmed digfer barnaamijkeena hambaliyada iyo heesahan dhegaystayaal waa naga intaas intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii helisaan mooye oo kale kuma jirin hadal barashadeenii helistaanka mooye oo kale kuma jibalweye matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeenne hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeeni hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muurugu ininoo hagaagaan hodiyo nasiibiyo hodane murugu inino hagaagaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan
taas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada waxaa inala socodsiinayay cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey